Qoysaska barakacayasha ah ee ku nool kaamka Shooleh ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa wajahaya xaalado bini'aadanimo taasoo ay ka mid tahay biyo la'aan iyo sidoo kale raashin la'aan aad u daran. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa waxa ay markaasi badankooda haystaan carruur agoon ah iyo kuwo kale oo markaasi iyaguna barakacayaal ah oo deegaanka dhowaan soo gaaray. Barakacayaasha ayaa badankood ka soo hayaamay deegaano ay markaasi ku noolaan jireen oo ay ka tacban jireen beeraha halka kuwa qaarna ay xoolo halkaasi ku dhaqan jireen. Qaar ka mid ah qoysaskan oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in gargaar bini'aadanimo lala soo gaaro.
dadkii ku noolaay oo abaaro badan ay soo barakicisay biibaxbeerihii galka oo xoogaa matoor iyo waxaas loogu shaqaysan lahaayeen macnaha biibaxa inta soo gashay ay fakadeen aa cagaf lagu gudisto la waayey kaamkaas marka baahid oo aad oo aad u qayaxan baa hayso xasalo yacni ummadda joogtay ay bararaan ay halis ku yihiin hooy ma haysano hooy la-aan weyna haysataa daawo la-aan weyna haysataa wax daawo noo keena ma lahan oo m c ed ama samafal oo daawo noo keenta ma haysano gogolo xumal way jirtaa oo wax gogola ma haysano maaco ma jirto raashinka haba sheegan dadka xasilo barar xilligii cagabararka ayaa lagu dhowyahay oo kun sagaal boqol sagaashan iyo een, saddexdii oo u-antii hore imaan doonto ayay ummadda yacnaha qariib u tahay kaamka inta degan boqol iyo soddon iyo afar ruux ayaana ku nool kaamkaas ah ku nool waan ku dhibaataysanahay biyo ma haysano daryeel oo caafimaad ma haysano daryeel samafal ma haysano hay-ad noo shaqayso oo wax noo qabato ilaa waqti xaadirkan ilaa iyo saddex sano fara kuma hayno kaamkaas shawliga inta la yimaado oo yaqiin loo kor- loo kor yimaado inuu jiro ina kaleanto horta la yimaado ayaan ka codsanaynaa haandaw jirin maba jiraba qalciga degan caruurtay dhalamugul isku soo lama celiyay sideed boqol iyo samti caruur way ku nooshahay wax daryeel ay haystaan male wax cabar caafimaad ay haystaan malahan wax agab kaleanto ay haystaan malahan macluul adag baa ka jirta kaamkaas shawliga bilfallakun waxaan idinka codsanaynaa hay-adaha samafalka caalanka ee, inay macnaha ay arrintaas ay ka soo jawaabaan oo sida ugu dhaqsaha badan la ay jawaab ka soo bixiyaan ayaan ka codsanaynaa